ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magacaabis iyo isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa wareegto uu soo saaray waxaa mudane daahir shire maxamed loogu magacaabay wasiirka badroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa isku bedelay wasiiradii wasaaradaha qoyska iyo xuquuqul insaanka iyo deegaanka iyo isbeddelka cimilada marwe khadiijo almaqsuumi ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qoyska ee xuquuqul insaanka halka mudane bashiir maxamed jaamac bashiir goobe loo magacaabay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaaruhu wareegtadiisa ku magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha mudane cismaan axmed macow